أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobaatanka bisha jamaadul aakhir sannadka kunaaroqotodoaafartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu waaweyn ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay dagaal kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgallo khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey cadowga ayaa siyaabo kala duwan oga dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya siyaasiyiinta mucaaridka riddada ayaa lagu wadaa in maanta shir ka dhan ah xasan gurguurte iyo kooxdiisa uu ka furmo magaalada kismaayo golaha dhaqanka wilaayada jubbada hoose ayaa boogaadiyey howlgallada mujaahidiinta ee ka socda duleedka magaalada kismaayo sarkaal ka tirsanaa ciidanka dowladda silibeedda ah ee kenya ayaa isku dilay gudaha dalkaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmooyinka wilaayada jubbada dhexe wilaayada bakool ayaa ku guulaysatay in ay heshiis kala dhex dhigto laba beel oo walaalo ah oo ka mid a beelaha dega wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweyna haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay dagaal kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warka ku saabsan howlgalkaas waxaa inooga warramaya walaalkeen ismaaciil salaad gooleed haya ismaaciil bismillaahi raxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka saakay salaadii subax kadib ciidanka mujaahidiintu waxa ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo nuur dugle oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maleeshiyaadkani ayaa waxa ay fariisimo ku lahaayeen gudaha iyo duleedka magaalada ciidanka mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan oo najaxay ku qaaday halkaasi waxaana maleeshiyaadka magaalada bannaankeeda ku sugnaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada ee bangaraafta iyo sidoo kale maleeshiyaad kale oo murtadiin ah oo ashaamud ah oo halkaasi iyagu saldhigyo ku lahaa dagaal kooban kadib ciidanka mujaahidiinta waxaa u suurta gashay allah fadligiis in ay jebiyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka nuur dugle waxaana ciidamada mujaahidiinta durbadiiba u suurta gashay inay la wareegaan gacankuhaynta deegaankaasi saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in uu jiro khasaaro dhimashoiyo dhaawac leh oo soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ee saaka lagu weeraray deegaanka nuur dugle wararka qaarna waxayba sheegayaan in murtadiinta ay meydad uga carareen deegaankaasi oo hadda mujaahidiintu ay ku mashquulsan yihiin xogta ku aadan khasaaraha cadowga gaaray xaaladda deegaanka nuur dugle ayaa saakay ah mid degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta oo ku sugan halkaasi raayada towxiidka ayaana ka dulbabanaysa iyadoo dadka deegaankuna ay soo dhoweeyeen ciidamada mujaahidiinta ee deegaankooda saaka la wareegay maleeshiyaadka murtadiinta ee saaka laga sifeeyey deegaankaasi dhibaatooyin ba-an ayay ku hayeen dadka deegaanka iyagoo halkaasina dhibaato ugu geystay dadkii halkaa ku sugnaa wixii kusoo kordha insha allahu tacaala howlgalka saaka ka dhacay deegaanka nuurdugle iyo la wareegitaanka mujaahidiinta ay halkaa la wareegeenna waxaan kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala wararkeenna soo socda aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa walaalkan ismaaciil howlgallo khasaare kala duwan lagu soo gaarsiiyey cadowga allaha ayaa siyaabo kala duwan oga dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal xalay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada balcad ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa loogu yeero ee sirdoonka kooxdaas waxaana askariga la dilay lagu magacaabi jiray yemani dhanka kale wilaayada hiiraan qarax xalay mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala eegtay maleeshiyad murtadiin ah oo ku sugnaa saldhigga booliska ah ee magaaladaas waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray haddii aynu halkaasi kaga gudubno wararka ku saabsan howlgallada ee aan idiin soo jeedinayay bal markan iyo magaalada kismaayo siyaasiyiinta mucaaridka riddada ayaa lagu wadaa in maanta shir ka dhan ah murtad xasan gurguurta iyo kooxdiisa uu uga furmo magaalada kismaayo faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalkan casiam carafaad magaalada kismaayo waxaa ka degay hogaamiyayaasha mucaaradka ee ka soo horjeeda kooxda riddada soomaaliya oo uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka riddada puntland siciid cabdulaahi deni oo wata maleeshiyad fara badan sidoo kale waxaa garoonka diyaaradaha kismaayo ka degay ra-iisul wasaarayaashii hore ee kooxda riddada maxamed xuseen rooble xasan cali khayre cabdi shirdoon saacid iyo sidoo kale mursad cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame halkaa shariif mursadna la filayo inuu soo gaaro magaalada kismaayo kulankan oo lagu wada inay maanta ay furaan ayay wararku itibaaxayaan in sidoo kale looga hadli doono khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo kooxda riddada soomaaliya mustaqbalka nidaamka doorashada kooxda riddada iyo baahiyaha loo qabo is-afgaradka mucaaradka wadajir u gaaraan inta ka horeysa xilliga doorashada shirkan oo laga soo saari doono qodobo xasaasi ah oo ka dhana dowladda xasan guurguurte ayaa dheliyay hadalhayn ballaaran waxaana la soo warinayaa in kooxda riddada soomaaliya dhowr jeer isku dayday inay joojiso shirka mucaaradka iyadoona arrintaasi u maraysa dowladaha kenya iyo etoobiya markii dambena ku fashilantay maanta oo ay taariikhdu tahay labyo tobnaad ee bisha disembar iyo shanta waxaana soo gaaray wufuud ka kala yimid magaalada muqdisho magaalada garowe iyo nairobi wufuuddaas waxay ka kala koobnaayeen saddex ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha dowladda puntland waxay ku yimaadeen madasha samata bixinta qaranka soomaaliyeed oo shirkeeda uu furmaayo si official u furmi qodobada la hadalhaya ee shirkan ay mucaaradka ay ka soo saari doonaan ayaa lagu sheegay inay ka mid tahay inay ku hanjabi doonaan in haddii guurguurta doorasho heshiis lagu yahay uu qaban waayo iyaguna soo dhisi doonaan dowlad kale oo barbar socota xasan guurguurte mahadsanin casaam golaha dhaqanka wilaayada jubbada hoose ayaa boogaadiyey howlgallada mujaahidiinta ee duleedka magaalada kismaayo walaalkeen cabdulahaab bukhaari ayaa faahfaahinta warkaasi inoo sii amba qaadaya shir ay ku qabsadeen odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose degmada jamaameh ayay ku bogaadiyeen howlgallada mujaahidiinta ay ka wadaan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada u dhexeeya degmooyinka kismaayo iyo jamaameh waxgaradkan ayaa fariin hambalyo ah la wadaagay ciidanka mujaahidiinta ee maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland kula dagaalamayey agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo kuwaas oo la maqan guuldarrooyin isbiirsaday iyo khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawacintaba odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo hadlaya ayaa yidhi intaa kadib anagoo ka hadlaya odayaasha ku dhaqanka shareecada jubba sufla waan bogaadinaynaa walaalaha mujaahidiinta balaa'an xasan inay muujiyeen cadowga allah subxaana wa tacaalana way u dhabar adeegeen dabcan waxaa inoo muuqanaya waxay tahay gaaladii ama murtadiintii soo qaaday xamlada ku soo qaaday gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame ilaahay subxaana wa tacaala waa jebiyey walaalaha mujaahidiinta oo furinta jooga oo nimanka cadowga ahna soo weerarayo maraykan iyo imaaraad iyo turki dabada ka wadeen calood shaqaystayaalka nimanka u dhabar adeegayo jabiyey aad iyo aad iyo anugu mahad celinayna ilaahay ha sugaanna leenahay allahna barakeeyo kii shiidana shahaadadiisa allah ka aqbalo kii dhaawacmana dhaawiciisa allah u boogadhayo kuwii furunta ku jirana ilaahay waxaan uga baryaynaa inay sugnaadaan wiiggan gudihiisana kismaayaba gacantaan ku dhibiyo
runtii waxaan diraynaa tahniyad iyo bogaadin iyo farxad aan la qaybsanayna mujaahidiinta mataqaanaa jilibka u laabay soo duulayaalka iyo isbahaysiga gaalada meel kastaba ha ka imaadaane maalmahan dulfadhiyey degmada jamaame ee walaayada jubbada hoose waxaan leenahay awaamirta rabbi subxaanahu wa tacaala waad qaadateen in tansurullaaha yansurkum rabbina wuu idiin ballanqaaday waa idin siiya guushii idin ballanqaaday hadalka waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku soo beegmaya xilli maleeshiyaadka murtadiinta maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland oo taageero ka helaya imaaraadka iyo maraykanka ay dhibaato xooggan ka wadeen deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo balse maalmihii ugu dambeeyey ee la kulmeen guuldarrooyin isbiirsaday oo uga yimid dhinaca ahliyada mujaahidiinta mahsaned bukhaari sarkaal ka tirsanaa ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa isku dilay gudaha dalkaas kenya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wararka ka imaanaya ismaamulka laikbia ee dalka kenya ayaa sheegaya inuu isdilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada booliska kenya arrintaasoo si weyn looga hadalhayo deegaankaasi falkan ayaa lasoo warinayaa inuu dhacay afar iyo tobankii bishan disembar marka hore sarkaalka ayaa dilay qof reyd ah oo saraakiisha boolisku magaciisa ku sheegeen benson kipkemboy ninkan reydka ah oo da-diisa lagu sheegay sagaal iyo labaatan jir ayuu sarkaalkan booliska ah ku dilay toogasho uu ka geystay gudaha xarun ganacsi oo ku taala nadrumo sarkaalka ayaa dilka kadib goobta isaga dhaqaaqay wuxuuna aaday dhanka saldhiggii uu ka howlgelayay ee deegaankaasi warbixintu waxay sheegaysaa in sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray beter majaria mawangai uu ugu dambayntii isku dilay isaga oo adeegsanaya qorigii uu qofka rayidka ah ku khaarijiyey albaabka gurigiisa saraakiisha boolisku waxay sheegeen inay baarayaan sababta ka dambaysa dilka uu ku kacay ninkan iyo waxa keenay in ugu dambayn uu isagana nafta isdhaafiyo isagoo adeegsanayay qorigii uu ku hubaysnaa ma ahan dhacdo ku cusub ciidamada silibiyiinta kenya saraakiisha iyo sidoo kale askarta kenyaanka ah dhowr jeer ayay ku kaceen dhacdooyina kuwan la mid ah oo ay nafta isku dhaafiyeen waxayna inta badan isku dilaan duruufo nololeed oo ku xeeran shukran akhuuna abuushayba guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmooyinka wilaayada jubbada dhexe walaalkan cusmaan dhuubo ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya muddooyinkii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta ishraafka amaba kormeerka goobaha waxbarasho u qaabilsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa howlo kormeerahay ku samaynayeen degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyagoo uu kuurgelayay xaaladda waxbarasho ee madaariista iyo iskuullada nidaamiga ah ee ka furan wilaayada gabagabada kormeerka oo ay ku soo mareen degmooyinka salagle saakow bu'aale iyo jilib ayay ugu dambeyn kormeerkooda ku soo gabagabeeyeen magaalada jilib waxaana ugu dambeyntii la isugu yimid kulan is-xogwaraysi ah oo looga hadlayay waxyaabihii guddiga kormeerka uu ku soo arkay goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayada meelaha u baahan in wax laga qabto iyo xaaladda guud ee waxbarasho ee wilaayada waxaana warbaahinta islaamiga ah ee landulus la hadlay mas-uuliyiintii kormeerka ku soo maray inta badan wilaayaadka ee ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo meelihii ay soo mareen ishraafkan tarbawigana ah walaayaadka oo dhan buu ku waajahan yahay waxaan soo galnay markii aan ka soo baxnay walaayaadka kale galgaduud iyo hiiraan iyo bakool iyo baay walaayadii shanaad waaye jubbada dhexaan soo galnay waxaan ka soo bilownay degmada saako waxaan ku soo xigsiinay degmada salagle waxaan ku xigsiinay degmada bu'aale waxaan ku soo khatirnay degmada jilib walaayada jubbal wusta meelaha madaarista ay ka furan yihiin hadda waa intaas intiina waa soo marnay waxaan ku soo aragnay marka almadaaris annidaamiya iyo macaahid qurduba labadaas qeybood ayaan ku soo aragnay madaaris nidaamiya waxaa waaye waa lix madraso ardada waa kormeernay waa fiirinay
annaga waxaa nahay sida uu sheegayba lajna loo xilsaaray inay soo ishraafiyaan dhammaan walaayaadka islaamiga ee ka jira waddanka dhul badanaan soo marnay ugu dambeyntii hadda waxaan maraynaa walaayada jubbal wusda sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay kulanka ayaa la dardaarmay bahda waxbarashada ikhwaan marka mas-uuliyad weyn baa ina saaran ummatu maxamed caruurteedii innagaa gacanta ku hayna ka maktabu tarbiya maktabu dacwa labaduba hareeraha iga fadhiyaan alxamdulilah rabbi alcaalamiin mas-uuliyadda walaalayaal aan qaadano caruurteennu maanta waxay u baahan tahay inqaadin bay u baahan tahay inqaadka la inqaadinayaan waxaa weeye xubullahi wa xubu rasuulihi sala allahu alay slam wa xubu diin illahi subxaana wa tacaala alle jacaylkiisa rasuulka jacaylkiisa labadoodu waxay jeclaayeen in lagu tarbiyayo dowlad walba siyaasa tacliimiya la yidhahda ayay leedahay inagu ka mujaahidiinahayn waa inaynu in badan ka fikirnaa ilmahan soo saarina noocuu u egyahay markaa ina soo saar waa inaynu soo saarnaa ilma xambaari karaya hamu ummatu maxamedin sal allahu alay wasalam ummadda nebi maxamed oo dhan hamigeeda xambaari karaya ishraafkii iyo ragga lamidkii waa in dowlaad macalimiinta loo dhigay hamul ummadka ay ku xambaaraan ikhwaani raalliada ay ku dheeriyeen jazaakum allahu khayr waxsan allah baarak allah fiikum maamulayaashii iyagana kormeerka lagu sameeyey goobahooda waxbarasho ayaa ka hadlay kormeerkaasi
ishraafkan aada iyo aad ayuu uga duwanaa ishraafyadii hore waxyaabaha miisaadkiisa waxaa ka mid ahaa ragga hogaaminayay ishraafka waa rag khubaro ah oo majaalkan aada ugu takhasusay waxyaabaha aan soo jiitoon la yaabna waxaa ka mid ah mushrifka ishraafka uu sameeyo oo madrasada uu galo oo darsiga uu ka qayb qaato macalinka uu kormeero isla markiiba natiijada ishraafka wixii ka soo baxay in la siinayo macnaha toddobiyo toban qodob baa la iska ishraafayey oo igu weynayd macrifatulmaada inta kalena darajaaday lahaayeen waxaa ugu hooseeyey macnaha ugu dambeeyey madharka macalinka zeyga macalinka ishraafka hadafka laga leeyahy waxay tahay shaqaa socoto shaqadan waxay ku socotaa qorshe iyo takhdiid takhdiidkii qorshihii la dejiyey iyo hadafkii loo socday meeshii la rabay ma la gaaray mise waa laga gaabiyey mise waa laga hormaray marka hadday wax qallooca jiraan ama xoogaa gaabisuu jiro intii wakti badan iyo dhaqaalo badan iyo wax badan intay baxaan la khasaari lahaa in meel dhow wax laga qabto laga toosiyo ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku guulaysatay in ay heshiis kale dhex dhigto laba beel oo walaalo ah oo ka mid a beelaha dega wilaayadaas walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kadib muddo sagaal maalmood ah oo odayaashii waxgaradka beelaha walaalaha ah ee jilible iyo garwaale ay u geed fadhiyeen xallinta khilaaf sababay gacanka hadal oo beelahan dhex maray ayay ugu dambeyn ka gaareen xal nabadeed oo ballaaran oo taariikhi ah intii odayaashii waxgaradkan ay fadhiyeen ayay sidoo kale qaateen dowro sharci ah oo wax badan ay ka faa'iidaysteen inta badanna diiradda lagu saarayay walaaltinimada iyo badbaadinta dhiigga sida sharci darrada ah beelaha walaalaha ay u daadinayaan dagaalkan dhex mara beelaha walaalaha jilible iyo garwaale ayaa yimid markii ay isku maandhaafeen dhuldaaqsimeed ku yaala qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee bakool wuxuuna dagaalkaasi sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray labada dhinac inta dagaalka uu socday waxaa ku dhintay hal qof oo u dhashay beesha jilible halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale oo afar ka mid ay u dhasheen beesha jilible halka shanta kalena ay u dhasheen beesha garwaale dhacdada kadib ayay wilaayada islaamiga ee bakool guddi nabadeed oo isugu jiray culummo nuqabo iyo waxgarad ka koobnaa labada beelood u dirtay halkii xurgufta ay ka dhacday kuwaas oo ugu dambeyn keenay xal nabadeed oo ay ku midaysan yihiin labada beelood ee dagaalamay ugu dambeyn gogasha nabadeed ayaa la dhigay hoolka shirarhka iyo xafladaha alayaasir ee degmada tieglo waxaana halkaasi lagu soo afjaray dhammaan xurguftii iyo dagaalkii dhex maray beelahan walaalaha ah ee jilible iyo garwaale waxaa goobta lagu soo afjarayay khilaafkan laga akhriyay bayaan looga hadlayay wixii dhacay iyo xalkii laga gaaray wadahadal dheer iyo isku jijiitin kadib waxaa ka heshiyeen dhammaan wixii ka dhaxeeyey waxaana uga heshiyeen sadatan dhammashadii cabdulaahi ibraahim wardheere waxaa ku heshiyeen xagga dhammashada boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimayey afar boqol oo doolar oo u dhiginta afartan kun oo doolar labo waxaa la cafiyey toban halaad oo u dhiginta afar kun oo doolar waxaana soo heray sagaashan halaad oo u dhiginta soddon iyo lix kun oo doolar afar waxaa la bixiyey toban iyo laba halaad oo u dhiganta afar kun iyo sideed boqol oo doolar waxaa dhamman toddobaatan iyo sideed halaad oo u dhiganta soddon iyo kow kun iyo laba boqol oo doolar waxaa goobta ka hadlay malaaqa beesha jilible malaaq ibraahim cali maxamed dhaysane isagoona ballan qaaday in beesha jilible dhankeeda ay heshiiskan ka miro dhalin doonto may kale maybu ahaan oofkii mas-uulkii maybu ah geydhiya fargamaaska hadalow walaalihii hati goobtan dowlada haaslaqaadani ini higaana dhabaatankukukooyi doogna yaa ballanqaada insha allahu tacaala ilaahay anoo on kaalmaysado hoob ilaahay ara reer garwaala io reer jilible sacdan owka may baani ogdina haddii mas-uulintii walaayatu bakool alislaamiya etin ini walaale ana galanta isahaysana macruufkii isla faraana munkarkiina isla reeba doogna
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha garwaale suldaan cabdiraxmaan xabashow waxaana suldaanka ah uu goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badneed
walaalayaal mayaanka gebagabaayay warkii antii un isfaraa galnya isqobsanaan danteen ku heliynaan walaayada islaamka liin mashaakilayn warkan qandaraasan habbahi hata wada socda araga haytan gaalada qandaraasa ha qaatay lamalami duurkan galli muslimiinta helaajuwan kati ini gaaladaas iskula dagaalagnaan muaskaraadka marnaan maybuwa hubka ha qaadanaan allahu akbar marka intaasba walaalayaal ninku baahanyi hadal haangma buuya waa la eraa ilaahay ku obsanaan waxaa ugu dambeyn munaasabadan nabadeynta soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona dardaaran dhaxalgalla u jeediya labada beelood ee dagaalamay dhanka kalena tilmaamay in wilaayada ay ku qanacsan tahay heshiiskan dhex maray labada beelood haliiskun usugaha isin deertaan waa haliis taariikhi eh maakima imbaahanyi may ku dhimin halsheeya dhiman fuliyo imbaahanyi in la qaado dadkii maanasiinku dambeeya isun matilaasan geesidan ambaahan intaasa dhiman bese in guddi la saar oo may la raay eel garsfadheedan dadka un muxaadareeyan an sheegan yo isla jaran odayaalkii garwaal hadlan oo hogaankaayan odayaalkii reer jirib la hadlan walilha kahalii sheegan meelo ka sharcan bayaanka meelo ka akhriyan haddana buulijadii seedaan deegaanada kale oo dhammaan labada beelood deegaan in seedaan marka may waa arrin eed muhiim waay qodobka usugahay qaadada waan dhammaystira anuun may ballan qaadana insha allahu tacaala ka walaay ahaan wala isan ha saarteen bayaanka isan ha ha liidano ha saarteen haddaba la akhriyaay in una garab iyo gaashaan siinka anna fulintiisna siinka gacan siyaan
si kastaba waxay beelahan ku heshiiyeen in la dhiibadiyada ninkii la dilay ee u dhashay beesha jirble halka dhaawacyadana lagu ballamay in la geeyo maxkamadda wilaayada islaamiga ee bakool waxaana halkaasi ka dhacay heshiis nabadeed oo taariikhda galay maasanid abu xasaan warbixintaas aad maqlayseen ayaa warkeenii subaxnimo ee saaka ee u dambaysay tan iyo kulantideenna dambe sidaas iyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna نعم المولى ونعم النصير